dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool gudaha magaalada kismaayo ayaa la soo gaarsiiyey qalab noocyo kala duwan ah kaas oo baahidooda wax weyn ka bedeli doono hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed oo kaashanaysa wasaaradda haweenka jubbaland ayaa qalabkaasi ugu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool degmada kismaayo qalabka waxaa ka faa'iidaystay shan boqol iyo konton qof oo ah dadka baahiyaha gaarka qaba qalabka la soo gaarsiiyey ayaa ka koobnaa kuraasta dadka baahiyaha gaarka qaba ee loo yaqaano wiilsharka biraha socodka iyo agabka dadka aragala iyo kuwo kaleeto oo muhiimad weyn u leh dadka aan lixaadkoodu dhammaystirnayn inay isticmaalaan haddaba guddoomiyaha naafada qaranka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulle jaamac ayaa waxa uu ka warbixiyey qalabka la soo gaarsiiyey dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool deegaanada jubbaland iyo muhiimadda uu leeyahay runtii guul weyn weeye shan boqol iyo konton qof oo naafaa oo magaalada kismaayo joogta in maanta ay heleen qalabkii ay u baahnaayeen oo ka caawinayay dhaqdhaqaaqooda iyo maaragtay inay danahooda qabsadaan waa guul weyn waxaanan uga mahad celinaynaa hay-adda king salman sacuudi arabiya iyo u n d b oo runtii deeqdan inoo keenay inoogu deeqay sidoo kale waxaan halkan rabaa inaan uga mahad celiyo wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska cadar ismaaciil oo runtii qayb weyn ka qaadatay iskudubaridkii iyo abaabulkii iyo qaybintii oo ma saddexda maalmoodba goobjoog ka ahayd runtii hay-adda naafada qaranka oo iskudubaridka iyo abaabulka iyo keenidda qayb weyn ka qaadatay waxaa sharaf weyn u ah in magaalada kismaayo ay tahay magaaladii u dambeysay afar magaalaha marka hore loogu talagalay si tijaaba in qalabkan loo geeyo waxaa markii ugu horreysay laga qaybiyey baydhabo haddana waxaa laga qaybiyey dhuusamareeb haddana waxaa laga qaybiyey muqdisho haddana waxaan kusoo gebagabaynay maanta kismaayo marka sharaf weyn ayay noo tahay iyo guul inaan intaasoo qof oo soomaali ah oo markii la isku daro dhowr kun oo qof gaaraya inaan qalabkaa gaarsiino si kastaba ha ahaatee qalabka la soo gaarsiiyey dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool magaalada kismaayo ayaa waxa ay dabooli doontaa baahi badan ay u qabeen helitaanka qalabkaasi